doorashada qofka iyo codka ayaa lagu wadaa in bartamaha sanadkan laga qabto meelo badan oo ka mid ah dalka sida ay horey u sheegeen guddiga doorashada ee federaalka ah wasiirka cadaaladda ee soomaaliya xasan macalin oo ka hadlay kulan ku saabsan wacyigelinta arrimaha doorashooyinka iyo isdiiwaangelintooda oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay shacabka u keentay doorasho qof iyo cod ah iyo in qofka uu helo xuquuqdiisa taasoo uu ku tilmaamay inay cadaalad ku jirto wuxuu sheegay inaysan jiri doonin siyaasi dambe oo loo xayrnaan doono dadkana ay noqonayaan kuwa la xisaabtamaya siyaasiyiinta oo ay hoostegi doonaan siduu yidhi
waxaa noo furan waxa waaye inaan gaarno in qofka muwaadinka ah uu helo xuquuqdiisa oo uu ku doorto mas-uuliyiintiisa uu ku doorto doorashadaasoo ah qof iyo cod qof iyo cod waa cadaalad waaye qof iyo cod cadaalad waaye sinaan waaye horumar waaye nabad waaye dowladda federaalka soomaaliya waxa ay dadweynaha soomaaliyeed u keentay oo hadiyada himilooyinkooda inay ka dhabayso oo ah qofka muwaadinkaa inuu helo xuquuqdiisii qof dambe oo siyaasiya oo la baryi doono ma jiro siyaasigu wuxuu hoos imaan doonaa muwaadinka soo doortay ayuu hoos imaan doonaa isaga ayaa la xisaabtami doona uu kula xisaabtama mas-uuliyaddiisa shaqada uu qabanayay maanta runtii waxaad soo gaarteen dalkuna uu soo gaaray xornimadii waddanka iyo neecawda nabadda aan haysanno inaan kordhinno oon siyaasaddeenna iyo ka qayb qaadashadeennana aan qayb ka noqonno oo muwaadinku uu soo istaago
wasiirka waxbarashada ee soomaaliya faarax cabdulqaadir ayaa isagana dhinaciisa sheegay in hadda la joogo wakhtigii lasoo dooran lahaa mas-uuliyiinta heer deegaan ilaa iyo madaxweynaha federaalka ah wuxuu carabka ku adkeeyey in xukuumadda federaalka uu ka tirsan yahay ay go'aan ku gaartay wixii hadda ka dambeeya inuusan jiri doonin qof dalka xil ka qaban doona oo magacaabis ku yimaada siduu yidhi hadda waa dadka in lasoo doorto ilaa iyo la gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in lasoo doorto maanta kadib sida dowladdeennu ay go-aanka ku gaartay inaanu jiri doonin qof xil qabanayoo magacaabis ku yimid oo dadweynaha aanan matalayn marka haddaad rabto inaad xil qabato waa in lagu soo doorto si lagu soo doortana waa inaad xisbi iyo asxaab iyo leedahay ood u tababaran tahay shaqadaas ummadda aada doonaysa inaad u qabata aada u tababaran tahay sida adag ee dowladda soomaaliya ay mar kale ugu celisay mowqifkeeda ku aadan inaan dib loogu laaban doonin doorashadii dadbanayd ayaa ku soo aadaysaa xilli mucaaradka ay si weyn uga soo horjeesteen qaabka ay ku wajahayso qabashada doorashada tooska ah siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo hadda ka tirsan golaha shacabka wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah laakiin aysan jirin dhammaan shuruudihii looga baahnaa in la buuxiyo ka hor inta aan la aadin doorashada tooska ah sida uu yidhi
doorashooyin dalka in laga qabto raalli aan ka nahay doorasho wan maan wan bowda in laga qabtaan raalli ka nahay laakiin jidkeedii ma lahayaan jidkeeda xagguu ka bilowdaa doorasho waxay u baahan tahay wadahadal wada tashi aragti la isku waafaqsan yahay doorasha waxay u baahan tahay amni la ysku hadlay karo inuu jiro doorasha waxay u baahan tahay jiro koob doorasha waxay u baahan tahay maxkamad dastuuri ah doorasha waxay u baahan tahay guddigii garsoorka waxaasoo dhan ma jiraan ma jiraan doorasha waxay u baahan tahay ummad wada jirta oo doorasha wada gelaysa maamul goboleedyo shalay dowladda ka tirsanaay oo qaarkood shirka ay ka soo qayb galeen oo shirarka wada tashiga ay ku jireenaa ka baxay maxay uga baxeen waxay uga baxeen qaabdaro maxaa loogu abaalmariyey waxaa la hala soo qabto taas waxay tusinaysaa doorasho looma socdo sideedana qofka wanaag iyo nabad raba wanaag iyo nabad oo ka shaqeeya qora kama shaqeeyo marka waxaan rabnaa annaga madaxda waa ixtiraamaynaa sharafaan u haynaa laakiin kuma taageerayno khalad kuma taageerayno farqiga intaas waa
hadalka dowladda soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinta sabtida uu furmayo kalfadhiga lixaad ee golaha baarlamaanka soomaaliya oo ku jira sanadkii u dambeeyey ee muddo xileedkooda kalfadhigan oo uu furi doono madaxweynaha soomaaliya ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee lagu gurfayn doono waxaa ka mid ah doorashada tooska ah dhammaystirka qabyo qoraalka dastuurka ku meelgaarka ah iyo shuruucyo kale oo horyaalla golaha sharci dejinta